Guddoomiyaha degmada Hodhan ee gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan degmadaasi. Kulanka oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka degmada, waxgaradka, dhalinyarada haweenka ah ayaa looga arinsaday xaaladaha ka jira degmada iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ka qaybgalka doorashada qof iyo cod isla markaana isu diiwaangelin lahaayeen. Guddoomiyaha degmada Hodhan ee gobolka Banaadir Cali Axmed Faarax ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
waan kaga mahad celinaynaa kulankan oo ah kulan aan isaga wareysanayna xaaladda degmada Hodhan guud ahaan sida xaaladdu noo tahay ee sidaad ogtihiinba degmada waxaa ka socday isdiiwaan- isdiiwaangelinta dadka codbixiyaasha ah ee doorashada qof iyo cod golaha deegaanka Een, runtii een, waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo maamulka degmada Hodhan guud ahaan oo halkan jooga sidii ay uga shaqeeyeen inay bulshadooda ku wacyigeliyaan sidii ay doorashadaas ay uga qayb qaadan lahaayeen oo guud ahaan degmada Hodhan een, xarumaha laga codeynayo een, ee saddexda meesha ah saddexda meelood ah runtii waana farxad gelinaysaa bulshadeennana waa u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa aabbayaasha iyo hooyooyinka dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee saacad kasta u taagan inay yimaadaan labayo tobanka sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir oo guddoomiye ugu horeeyo oo shaqadan xil gooni iska saaray waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka qaranka Sidoo kale guddoomiyaha ayaa bulshada degmada Hodhan ugu baaqay in ay u dareeraan goobaha diiwaangelinta doorashada, qaybna ka qaataan amniga magaalada Muqdisho.
een, amniga in laga shaqeeyo muhiim uu noo yahay waana een, qodobadii eh, guddoomiyaha gobolka banaadir saddexda ahaa ee ballantanadu ahayd inaan amniga iyo doorashooyinka iyo nadaafadda laga shaqeeyo saddexduna waxay u yihiin budig shaqada aan wadno waxaan rajaynaynaa amniga muhiimiyaddaas goonidaa uu leeyahay in laga shaqeeyo garawaaga la yska qabto aysan jirin qof amniga ku xadgudba qof aan la aqoonna degmadan dee caanayba ku taabo Een, amnigaas ilaahay baan uga mahadnaqaynaa kabacdina ciidamada ammaanka iyo saraakiishooda ayaan iyo maamulka degmada siday isugu duuban yihiin Een, waxaa la wadaa doorashooyinka waxaan rabnaa doorashooyinka in loo soo baxo waqtigay qaadanaysaa is- isdiiwaangelinta kaarka qof iyo cod waxaan rajaynaynaa een, magaaladan ama soomaaliya sida la sheega waxaa la yidhahdaa dhallinyarada boqolkiiba todobaatan iyo shan ah ama Hodhan oo sagaashan jir ay iska diiwaan gelisay waxaan rajaynaynaa qof ay dhaafayso dee ka maqnaa karaahu inay iska tahay inuu yar yahay Een, waana rajaynaynaa dadka degmada Hodhan sidaad u soo abaabusheen ay kaarkooda u qaadanayaan Kulankan oo ay yeesheen guddoomiyaha degmada Hodhan ee gobolka Banaadir iyo bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa ku soo aadaya xilli degmadaasi ay ka socoto diiwaangelinta doorashada qof iyo cod.